bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii koob iyo lixdanaad ee duruustii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kalena waa darsigii labaad ee taariikh nololeedkii saxaabiga saciid ibnu zayd washaa allaahu alle subxaana wa tacaala wuxuu doonay subxaana wa tacaala an yastajiiba inuu ka aqbalo dacwata zaydin zayd ibn camr ibn nofal ducadiisi inuu aqbalo ayuu alla qadaray washaa allaahu waa qadarid markan washaa allaahu alla wuxuu qadaray subxaana wa tacaala an yastajiiba inuu aqbalo dacwata zayd zayd ibni camr ibni nofal ducadiisii ahayd ilaahay oo haddii khayrkan islaamka aniga adiga qadisay oo aan dhintay intaanan gaadhin anoo usii socda insha allahu tacaala wuxuu heli doonaa qof muslimay oo kale ah maxaa jira khayr doonna wuu ahaa isagoo nabiga u socda ayuuna dhintay ducadii marka wiilkiisa u duceeyay ilaahay wuu aqbalay famaa in qaama ismama taagin alrasuulu rasuulkeenu sala alla calayhi salaatu wasalaam yadcu nnaasa dadka inuu ugu yeedho ilal islaami islaamka ugu yeedho uba isuma taagin xataa kaada xataa kaana ilaa uu ka ahaado saciid ibnu zayd fii daliicati man dad hordhacooda daliicada waxaa la yidhaha caaradda ciidanka qaybta ugu soo horeysa ee caaradda la yidhaahdo ayuu ahaa fii daliicati man qolo caaradoodu ahaa qoladaasoo aamanuu rumeeyaan billaahi alla rumeeyaan ama rumeeyeen wa saddaquu rumaysteen risaalata nabiyihi alla nabigiisa oo muxameda sala allahu calayhi wasalama rasuulnimadiisii iyo islaamkii uu alla usoo dhiibay dadkii rumeeyey intii ugu horeysay ee rumaysay ayuu ka mid ahaa marka sharafta ugu badan oo qof muslin uu helo waa islaamka dhinaca kale muslimiinta kuwa ugu sharafta badani waa qolyahaas alraciil alawal alsaabiquuna alawaluun oo allah subxaana wa tacaala uu jannadiisa u ballanqaaday walaa qarwa wax lala yaabana maaha inuu ahaado dadkii ugu horeeyey ama daliicadii ama alraciil alawal ama alsaabiquun intaasoo dhan waa isku mid alsaabiquun alawaluun alraciil alawal aldaliica intaba waa isku mid micnaheeduna waxa weeyaan waa arrin weyn oo dad badani ay ka qeyb galeen dadkii ugu soo horeeyey ee bilowga ahaa bilowgii ugu horeeyey maxaa jira faqad nasha-a wuxuu kusoo koray saciid fii beytin raas ayuu ku soo koray raaskaasoo yastankiru nacab nacab oo diidan maa wixii kaanat calayhi ay ku sugnayd qurayshu qurayshun quraysh waxay ku sugnayd oo min adalaali baadinimadii iyo shirkigii ah wa rubbiya waxaa lagu soo barbaariyey oo lagu soo koriyey fii xijri abin aabbe dhabti ayaa lagu soo kariyay xijri waa dhabta dhabta waa halkan bawdada labada bawdo saa laysu saaray iyo caruurta la saara halkaasaa dhab laydhaa marka hadda dhabtii lagama wada eh waa soo korintii uu soo kariyey uun fii xijri abin aabba dhabti ayaa lagu soo kariyey oo aabbahaasoo caasha noolaa xayaatahu noloshiisa oo dhan wa huwa isagoo yabxathu can ilxaqi xaqa uun raadinaya wa maata geeriyoodayna wa huwa isaga oo yarkudu raglaynaya ama ruclaynaya ama guculaynaya intaba waa la yidhaha orodka aan fagaxdana ahayn yaa la yidhaahdaa orodka meeldhexaadka ah ee socodkana ka badan orodka tawdana aan ahayn ee meeldhexaadka ah gucle ama rucule ama kadle inkastoo kadlaynta waxaa iskale fardaha wa huwa isaga oo yarkudu ruculaynaya laahithan isaga oo hiinraagaya waraa alxaqi xaqa gadaashiisa isagoo hinraagaya yuu dhintay walam yuslim ma islaamin saciidun saciid ibnu zayd waxdahu keligii wa inamaa wax kale ma aslamat waxaa la islaamtay macahu isaga la jirankiisa sawjatuhu xaaskiisii faatimatu bint alkhadaab ahayd ukhtu cumar ibn khadaab ahayd ayaa la islaamtay isagii xaaskiisa ayaa soo wada islaamay waqad laqiya wuxuu la kulmay alfataa wiilkii yaraa ee dhallinyarada ahaa alqurashiyu ee reer quraysh min adaa qowmihi tolkii dhibka ay u geysteen iyo silaca iyo saxariirka ay u geysteen dadkii soo islaamay wuxuu kala kulmay maa kaana wuxuu ahaa maa kaana wax ahaa khaliiqan mid mudan mid mudan marka la eego dhiba intay la eg tahay dhibaatadu an yaftinahu inuu ka fidneeyo can diinihi diintiisa inuu diintiisa ka fidneeyo fitna qur-aanka aad bay ugu soo aroortay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna fitnada waxaa la yidhaahdaa macno badan bay leedahay laakiin macnaha ugu dhow ee ugu saxsan fitnada waxaa weeye waa dhibaato qof loo geysto si diintiisa looga bixiyo qof diin qof diin haysta si diintiisa looga bixiyo dhibka loo geysto kaasaa fitno la yidhaha marka dhibaatada loo geystay saciid ibnu zayd waxay ahayd mid keeni kartay inuu qofka diintiisa ka baxo dhibka intuu dhibku la ekaa saasbaa laga wadaa dhibka loo geystay aad buu u weynaa laakiin nin u jixinjaxaya maxa waxaas ma ahayn ama asxaabta dhan wax u jixinjaxay waxaas ma jiraan walaqad laqiya wuxuu la kulmay alfataa wiilka dhallinyaradaha alqurashiyo ee reer quraysh min adaa qowmihi tolki ama qoladiisa dhibkii ay u geysteen maa waxbuu kala kulmay waxaasoo kaana ahaa khaliiqan mid istaahila an yaftinahu inuu ka fidnaayo uu ka bixiyo can diinihi diintiisi walaakinaha sa-atee qurayshan qoraysh badalan min an tasrifahu inay ka laabto can ilislaami islaamka inay ka dhibkii ay u geysteen bal inuu isaga islaamkii ka baxo islaamka ka celiyaan oo ka fidneeyaan iska daaye eh istataaca wuxuu awooday huwa isaga iyo wa sawjuhu xaaskiisii an yantasica quraysh inay ka faramaroojiyaan minhaa quraysh ay ka faramaroojiyaan rajulan nin ninkaasoo min athqali rijaaliha raggeeda kuwa ugu culculus ah wasnan xagga wasniga maaha maaha miisaankiisa iyo cayilkiisa iyo dherarkiisa maaha jurmiga lagama wado laakiin waxaa laga wadaa dadnimada dadnimada uu ku lahaa tolki geesinimadiisa iyo magiciisa iyo waxaas wa ajallahum ka ugu weynaan badan khataran xagga dadnimada khatarta hadda khatarta aan inuu naqaanay waxa qofka cabsida u keenta maaha laakiin khataran hadda sha'nan wa ajallahum sha'nan adigoo yidhaahda weeye dadka ugu muhiimsan ayuu ka mid ahaa ayay ka faramaroojiyeen xaytu meelkaana ay ahaayeen sababan sabab ay ahaayeen fii islaami cumar ibn khadaab iyo iyagu sabab u ahaayeen marka bal qurayshi dhibkii ay u geysatay inay iyaga diinta ka saaraan iska daaye iyagaa ninkii ugu muhiimsanaa kasoo farmaroojiyo islaamka kusoo daray saasuu ka wadaa wadaca wadaca wuxuu saaray ama dhigay saciid ibnu zayd saciid ibnu camr buu iska dhahay meesha laakiin awowgii buu ugu magac daray saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nowfal weeye daaqaatihi waxa la wixii energy ku jiray energy waxa la wixii awood uu lahaa weeye waxalla wixii awood ilaahay uu siiyey ee ama tabar labada waad dhihi kartaa islam hadda daaqada tabar baan idhaahnaa wasaaradda tamarta iyo waayaa la idhaha tamarta marka daaqaatihi tabartiisii oo dhan iyo awooddiisii oo dhan alfatiyati ee dhallinyarada ahayd ashaabati ee dhallinyarada ahayd oo isku mid kullahaa dhammaanteed fii khidmati lislaami islaamka adeegista uu u adeegayo ayuu geliyey awooddiisii oo dhan wuxuu geliyey islaamka uu adeegiisa id sababtu waxay tahay annahu isagu aslama wuu islaamay wa sinuhu isagoo da-diisu lam tujaawis aan dhaafin ama aan gudbin alcishriina labaatan bacdu weli isagoon labaatan dhaafin ama aan labaatan gudbin oo malaha sagaaliyo labaatan sagaaliyo toban jir ah ayuu islaamay fa shahida wuxuu xaadiray uu goobjoog ka noqday maca rasuulilaahi isagoo rasuulka ilaahay la jira almashaahida dagaaladii gaalada lala galay oo dhan kullaha dhammaanteed ilaa badran haddii bader laga reebo oo bader talow muxuu ka maqnaa waaba kii ugu sharafta badnaaye faqad qaaba wuu ka maqnaa can daalika bader wuu ka maqnaa can daalika alyowmi maalinta ayada ah sababtu maxay tahay liannahu isagu kaana wuxuu ahaa fii muhimatin howl hawshaasoo kallafahu uu u diray iyaaha hawshaas annabiyu nabigu calayhi salaatu wasalaam howl uu nabigu u diray ayuu ku maqnaa wa ashama wuxuu ka qayb qaatay weliba qeyble wax ka qaatay maca almuslimiina isagoo muslimiinta la jira fi istilaali cashi kisra boqorweynihii kisra boqorweynihii furs boqorweynihii furs kursigiisa kursigaas la wareegiisa inay kursigaa muslimiintu la wareegaan ayuu ka qayb qaatay wa ashama wuxuu ka qayb qaatay maca almuslimiina isagoo muslimiinta la jira fi istilaali carshi kisra boqorweynihii ee reer furus kursigiisa dhan inay muslimiintu la wareegaan maxaa jira way dib dambe looma arkin dowlatu faris way baaba-do muslimiintaa la wareegay saas wey halka kuwii rooma waa la dhaawacay laakiin lalama wareegin lalama wareegin oo hadda faris dadkii ahaa oo dhan dhammaan muslimiin waaye maanta kulligood wax yar haddii laga reebo oo masiixiyiin ahaa laakiin dadkii dabcaabudka ahaa kulligood way soo wada islaameen shiicaba haw bateen laakiin waa way soo wada islaameen halka kuwii kuwii ruumkii ruumkii wax yarun baa ka soo islaamay badankoodu waxay iska haystaan weli masiixiyadoodii waataa masiixiyadu hadda diimaha ugu xooga badan ka mid a marka istilaali carshi wuxuu isticmaalay istilaali carshi kisra iyo wa taqwiidi mulku qaysar saasuu isticmaalay waxay kale yihiin kuwana waa la dhaawacay oo boqortooyadii weyneyd ee furs room waa la dhaawacay oo magaalooyin waaweyn baa laga qabsaday oo dhul badan baa laga qabsaday masar baa laga qabsaday shaam baa laga qabsaday tunis baa laga qabsaday dhulkaa oo dhan ay joogeen iyo libiya iyo kulli dhulkaas yaa laga qabsaday waqooyiga africa oo dhan iyo shaam baa laga qabsaday marka meelo badanoo iyo masar dhulkay haysteen baa laga qabsaday laakiin weli boqortooyadii way iska sii jirtay wa asama wuxuu ka qayb qaatay mucal muslimiina isagoo muslimiinta kale la jira fi istilaali carshi kisra boqorweynihii furus kursigiisii iyo dowladnimadiisii carshiga hadda waa dowladnimadii dowladnimadii inay inay la wareegaan muslimiintu oo dhammaanba dowladdii furus lala wareego oo islaam noqoto oo hadda furus waa dalkan iiraan loo yaqaano ee ee shiicada ah muslimiinta ah iyo wa taqwiidi mulki qaysar iyo boqorweynihii reer rooma boqortooyadoodii in la jebiyo oo la dhaawaco wa kaanad waxaa u sugnaatay oo uu lahaa lahu isaga fii kulli mowqicatin meel kasta ama dagaal kasta mowqicada hadda dagaal kastaa laga wadaaye dagaalkaasoo khaada uu galay ama uu tiimbaday khimaaraha ee rigrigadeeda uu galay khimaarka waxaa la yidhaahdaa macrakada ama dagaalka hawsheeda dagaalka waa ilan- waa ilan- waa la slaynayaa waa la isdilayaa oo waa la iyo tactic baa la- yaa la yaa la cayaaraya waxaas wey khimaarku kuwaas wey wa kaanad waxa u ahaatay lahu saciid ibnu zayd fii kulli mowqicatin dagaal kasta oo khaada ay ga- ay ay tiimbadeen ama galeen khimaaraha howlaheeda almuslimuuna muslimiintii waxaa u sugnaa mawaaqifu ee mawaaqif hadda waxaa laga wadaa uun sheeko wax lagu sheekaysto oo lala yaabo mawaaqifu qiso qisooyin ayuu lahaa gurgurun oo iftiimaya Ifti- gur waa wixii iftiimaya oo midab gaara leh oo muuqda wixii waxa dhan ka muuqanaya ayaa alguru la yidhaha alguru lmayaamiin mawaaqifu qisooyin ayuu lahaa gurun oo iftiimaya oo muuqda mashhuudatun oo markhaati laga wada yahay wuxuu lahaa wa ayaadin gacmo biidin oo cad maxmuudatun oo la mahadiyey ayaadna waxaa laga wadaa yacni kaalin inbaa laga wadaa kaalin muuqata ayuu ka galay inbaa laga wadaa hadda gacan meeshan ma aha iyo wa ayaadin kaalmin kaalin biidin oo cadcad kaalin cad oon qarsoonayn maxmuudatun oo la mahadiyo ayuu ku lahaa kulligood walacalla waxaa laga yaabaa arwaca butuulaatihi halyeynimadiisii iyo geesinimadiisii inay ugu bilic badnayd tilka taas allatii midaasoo sajalahaa uu qoray yowma alyarmuuki maalintii yarmuuk macrakat alyarmuuk waa dagaal caan ahaa oo muslimiintu waxay ahaayeen lix iyo soddon kun gaaladuna waxay ahayn boqol iyo labaatan kun bay ahaayeen boqol iyo labaatan kun waxayna ka dhacday dagaalkaasi meeshan hadda ee, dalkan hadda loo yaqaano suuriya buurahan ay ka haysato yuhuuddu ee la yidhaahdo golan heights ama murtafacaat uljuulaan weliba jabal si fiican caan u aho jabalu sheekh la yidhaahdo oo dagaaladu markii ay dhici jireen intaynan isdhiibin kuwani ee markasta idaacadaha laga sheegi jiray jabalu sheekh meeshaasuu am- ayuu ka dhacay dagaalku macrakatul yarmuug halkaasay ka dhacday walacalla waxaa laga yaabaa arwaca butuulaatihi halyeynimadiisa geesinimadiisa kuway ugu bilicda badnaa tilka taa inay tahay allatii midaasoo sajalaha uu qoray yowma alyarmuuki maalintii yarmuuk ee falnatruk aan u dhaafno lahu isaga alkalaama hadalka liyaqusa ha inooga sheekeeyo calaynaa inaga ah darafan qayb oo min khabari dalika alyowmi maalintaa iyada ah warkeeda qaala saciid wuxuu yidhi ibnu camr ibni nowfal saciid ibnu zayd ibnu camr ibni nowfal wuxuu yidhi lamaa markii kaana uu ahaa yowmul yarmuuki maalinta yarmuug dagaalkeedu markuu ahaa muslimiinta waxaa hogaaminayey abu cubayda hala xusuusto abu cubayda muslimiintuna waxay ahayn lix iyo soddon kun bay ahayn kuwana boqol iyo labaatan kun bay ahayn lamaa kaana markuu ahaa yowmul yarmuug kunnaa waxaanu ahayn dheh arbacan wa cishriina afar iyo labaatan kun ayaanu ahayn lix iyo soddon ma ah waa khata aniga afkayga uu qabtay wa afar iyo labaatan kun baan ahayn buuri aw naxwan min dalika ama wax intaa ku dhodhow fa kharajat lanaa waxaa noo soo baxday oo naga hortimid arruumu ciidamadii ruum bicishriina wa mi'atayni alf boqol iyo labaatan kun iyagoo ah wa aqbaluu way nagu soo baxeen oo way na soo aadeen calaynaa annaga bikhutan iyagoo socda tallaabsanaya bikhudan iyagoo tallaabsanaya thaqiilatin oo culus waxaad moodaysa buu yidhi ka-annahum sidoo iyagii aljibaalu buuro ah ciidamada badnidooda iyo si ay isu daba socdaan buuro ay u ekaayeen buurahaasoo tuxarikuhaa ay dhaqaajinayso aydin khafiya gacmo qarsoon ay hoosta ka dhaqaajinayso ay ka riixayso aada mooddo ayay nagu soo baxeen wasaara waxaa socday oo lugeynaya amaamahum hortooda al asaaqifatu usqufyadii walbataariqatu iyo bataariqadii walqisiisuuna iyo qisiisiintii hadda saddexdaas waxaan ku kala sheegna ma naqaano laakiin waa darajooyin kala duduwan oo wadaadadooda ah wadaadada masiixiyada way magacyo badan yihiin marka carabiguna sibay dhahaan talyaaniguna sibay dhahaan ingiriiska sibaa lagu dhahaa laakiin guud ahaan ninka ugu weyn waa boobka waa la wada yaqaanaa boobka ugu weyn darajada ku xigta waxaa la yidhahdaa cardinalis baa la yidhaahdaa darajada ku xigta waxaa la yidhaahdaa archbishops bishops baa la yidhaha archbishops baa kusii xigta marka waa wax unsaasa waxaan hadda garanayn waana magacyo hore oo hadda laga tegay kuwani kuwa laga tegay weeye bataariqada qisiisiinta unbaa la yaqaanaa qis mufradkeedu waa qis jamacoodana waa qisiisuun qisiisuun marka wasaara waxaa lugeynaya oo socday amaama hortooda al asaaqifatu wadaadadii walbataariqatu culimmadoodii walqisiisuuna iyo wadaadadoodii waa islamiduuna yaxmiluuna iyagoo xambaarsan oo sida assulbaana macatabyadii ama iyagoo sida wahum iyaga oo yajharuuna ku dhawaaqaya bisalawaati ducooyinka oo afkooda ah oo fa yuradiduhaa waxaa la qaadaya oo ku celinaya ducadii aljeyshu ciidankii min waraa'ihim iyaga gadaashoodii walahu isagoo ciidanku leh haziimun sawt dhawaaq aada moodo onkodka oo kale onkodka oo kale ama danabka oo kale leh ama hanqarhka oo kale leh xoogga markay se u qaylinayaan oo ka haziimi racdi onkodka ama hanqarhka ama maxaanku idhahdaa danabka dhawaaqiisa oo kale leh falamaa markii ra-aa ay arkeen hum ciidanka intaa leeg almuslimuuna muslimiintii calaa xaalihim iyagoo xaaladan ku sugan haadihii oo tana haalahum waxaa cabsi weyn ku riday kasratuhum tiradooda badan wa khaalada waxaa dhex galay quluubahum muslimiinta quluubtoodii shay-un waxoo min khowfihim cabsi iyaga ka cabsanayaan yani waxa saa u tiro badan cinda daalika arrintu markay halkaa marayso qaama waxaa istaagay abu cubayda ayaa istaagay ibnuljarax oo ahaa abbaanduulaha abbaanduulaha guud ee muslimiinta ayuu ahaa markaas ciidanka isagaa watay waqtiguna waa waqtigii muslimiinta uu xukumay cumar ibn alkhadaab radia allahu tacaala canhu abuu cubayda istaagay iyo xudulmuslimiina isagoo muslimiinta ku boorinaya oo ku tirtirsinaya oo ku dhiirogelinaya cala alqitaali dagaalka fa qaala wuxuu yihi cibaad allaahi addoommadii ilaahayow unsurullaaha diinta ilaahay u hiiliya yansurkum allah idiin hiiliye wayuthabbit ha sugo aqdaamakum gomadihiinna saydaan u cararin oo dhiirani iyo geesinimo ha idin siiye cibaadallaahi addoommadii ilaahayow isbirow adkaysta sabr la imaada maxaa jira fa ina asabra adkaysigu manjaatun badbaado weeye min alkufri gaalnimo ayuu badbaado kaaga yahay oo haddaadan adkaysanin oo lagu fidneeyo oy dhibaata ay la kulanto diintaad ka bixi naartiina waad geli midda kale sabrigu wa mardaatun lirabbi rabbina raalli raalli ahaanshaha rabbina sabirkaa lagu helaa wa madxadatun wuxuu u yahay jab ayuu u yahay lilcaari ceeb ceebtana wuu kaa maydhaya oo wuu kaa celinayaa madxadatun difaaca iyo gaashaanbu wuxuu kaaga yahay lilcaari ilaan ruuxaan sabrinay carara wuu ceeboobayaahe wa ashricuu soo taaguu yidhi saa usoo wada fidiya arrimaaxa waxa markan markan wuxuu u sheegayaa qaabkii ay dagaalka u geli lahaayeen tactikadii buu u sheegaya tactikadii ay dagaalka u geli lahaayeen buu u sheegayaa wa ashricuu soo fidiya oo soo wada taaga arrimaaxa warmihiina kullin warankiisa saa u soo taago ha soo cudisto wastatiruu ku gabada bituruusi gaashaamadiinana kuwada gabada wa alzimu samta aamusna ogaada ha hadlina ilaa min dikri illaahi alle xuskiisa maahana caza wajalla oo fii anfusikum aada hoos u sheegaysaan oo idaan ku qaylinayn gaaladu iyagu ha qayliyeen idinku u aamusa xataa aamurakum ilaa aan amar idinka siiyo in shaa allah saas ayuu yidhi qaala saciid wuxuu yidhi cinda daalika markaas ay halkaa uu intaa yidhi kharaja waxaa safkii ka soo baxay safkii muslimiinta rajulun nin ayaa ka soo baxay min sufuufi lmuslimiina muslimiinta safkoodii ayuu kasoo dhex baxay wa qaala wuxuu yidhi abi cubayda wuxuu ku yidhi innii anigu asmactu go-aan baan gaadhay buui waxaan go-aansaday oon go-aan ku gaadhay calaa an aqdiya inaan hadda dhammaysto amrii arrintayda asaacata hadda inaan arrintayda dhammaysto ayaan go-aan ku gaadhay yacni hadda inaan dhinto oon shahiido ayaan go-aan ku gaadhay ii sheeg wuxuu yidhi saasaan go-aansaday fahallaka ma haysaa min risaalatin wax fariin ah oo tabcatu biha aada igu sii dhiibta ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fa qaala abuu cubayda wuxuu yihi nacam waan hayaa tuqri'uhu waxaad iga gaadhsiinaysaa minii aniga iyo wa min almuslimiina muslimiinta oo dhan assalaama salaam naga gaadhsii nabiga oo nagu salaam wa taquulu lahu waxaad ku dhahaysaa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow innaa anagu wajadnaa waanu hellay maa wixii wacadanaa rabbunaa rabbigayo uu noo ballan qaaday xaqan isagoo dhaba ayaanu hellay qaala saciid wuxuu yidhi famaa in samictu maba aanan maqlin kalaamahu ninkii hadalkiisa markii aan maqlayba famaa in samictu maba ahaba inaan maqlay hadalkiisa yacni markaan saa u maqlay unbaa laga wadaa hadda oo wara-aytuhu aan arkay yamtashiqu isaga oo galka ka siibanaya seeftiisii galka ka siibanaya xusaamahu seefihiisii xusaamtu waa seefte oo wayamdii u ordaya ilaa liqaa'i acdaa'i illaahi cadowgii ilaahay boqol iyo labaatankii kun ayuu keligii aaday ninkii faras baan fuushanaye markaan intii arkay xata iqtaxamtu ila al ardi ilaa aan dhulka isku soo dhuftoon faraskaygii kasoo booday iqtixaamka bilal ardi waxaa la yidhaha dhulka oo la isku dhufto ramaytu nafsii bishiddatin cala alardi waan soo booday oo waan dhulkan ku soo booday wajahawtu calaa rukbatii waana jilba joogsaday lowyaha ayaan isku taagay kadib wuu kacay wa ashractu waxaan la soo baxay rumxii warankayga wa tacantu waxaan ku wareemay awala faarisin dagaalyahankii koobaad ee faras fuushanaa oo aqbal calayna na soo aaday annaga xagga yaga ayaan ku wareemay warankaygii uma wathabtu waxaan ku booday cala alcaduwi cadowgii oo dhan baan ku booday waqad intasaca allaahu isagoo alla kaba bixiyey wuu ka siibay kullamaa fii qalbii wixii qalbigayga ku sugnaa oo min alkhawfi cabsi ah aniga ninkii markay dadkana arkeen fathaara annaasu dadkii ayuunbaa ku yaacay fii wujuuhi ruumi nimankii boqol iyo labaatanka ay soo socday unbaa lagu yaacay afar iyo labaatankii kunbaa ku yaacday wamaa zaaluu mayna iska bedelin yuqaatiluunahum inay la dagaalamaan xataa kataba allaahu ilaa uu alla ka siiyo lilmu'miniina mu'miniintii annasra guushi marka macrakadaas ama dagaalkaas oo taariikhda islaamka marka la eego ahayd dagaaladii ugu waaweynaa maxaa jira afar iyo labaatan kun iyo waxaa iska hortimid boqol iyo labaatan kun oo ah dagaalkii samriyey nasaarada samriyey ay ku quusteen ahaa ilaa boqorkoodii weynaa ee heriqle la dhihi jiray uu ka cararay dhulkaasoo dhan ilaa uu markii dambe wuxuu ku dambeeyey magaaladan hadda istanbul la yidhaho Constantop- constantinopoli ay dhihi jireen halkaasuu u cararay nasrigaas ilaahay baa keenay ee dagaalkii muslimiinta iyo geesinimadoodii ayuuna ku yimid kadibna laakiin waxaa bilaabay ninka uusan magaciisa inoo sheegin iyo saciid ibnu zayd ayaa bilaabay darsigana intaasaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbi wasalam